بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا aayadda tafsiirkeeda ayuu u baab yahay ayb dadka marka mustadcafiinta ah ee ragga iyo naagaha iyo ilmaha leh kuwaa wuxuu leeyahay laa yastatiicuuna xiilatan aan karaynin oon awoodaynin xeelad walaa yahtaduuna sabiilanna aan ku hanuunaynin iyaga waa laga reebay aayaddii tan ku horreysay in aladiina twafaahum اlmalaa'ikatu daalimii anfusihim oo kuwaas ayaga dad nafsadooda dulmiyey oo dembi loo qoraayo ma aha qaala xadaanaa abu nucmaan wahuwa moxamed bn اlfadl asaduusiyu laqabuhu caarin qaala xadaanaa xamaadu huwa bnu zayd can ayuuba can ibni abi mulaykata can ibni cabaasin radi allahu canhuma ila اlmustadcafiina qaala waxau yihi ibnu cabaas kaanat ummii hooyaday waxay ahayd miman cadara allaahu dadkii alla uu u cudur daaray oo dacfiga ku sifooday ayay ahayd oo yacnii dadkii waciidkii darnaa ou galay ou haleelay ma aynan ahayn aayaddii in aladiina tawafaahum almalaa'ikatu daalimi anfusihim qaluu fiima kuntum qaluu kuna mustadcafiina fi اlardi qaluu alam takun ardullaahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha faulaa'ika ma'waahum jahannamu wasaa'at masiiraa dadkii la yidhi ayaga madaxa waa laga reebay ayb marka cabaas inay ka islaam horreysay baa muuqato hooyadii iyo ibnu cabaas labadoodaba markay iska joogeen ma aynan soo bixi karin dadkaa loo cudur daaray bay marka ka mid ahayd baabu qowlihi faulaa'ika casa allaahu an yacfuwa canhum kuwaadaasoo mustadcafiintii waaye casa allaahu alla wuxuu xaqiiqo ku yahay an yacfuwa canhum inuu cafiyo xaggooda qaala xadaanaa abu nucaym wahuwa alfadl bnu dukayn qaala xadaanaa shaybanu shaybaan bnu cabdiraxmaan annaxwi weeyaan can yaxyaa can abi salama yaxyaana waa yaxya bn abi kaiir alyamaani can abi salamata can abi hurayrata radi allahu canhu qaal bayna anabiyi sala allahu calayhi wasalama xilli nebiga yusali lcishaaa cishaha uu tukanaayo id qaala waxa uu yidhi samica allaahu liman xamidah uma qaala wuxuu yidhi dabadeed qabla an yasjuda intuunan sujuudin ka hor allaahuma naji cayaasha bna abi rabiica allaahuma naji salamata bna hishaamin allaahuma naji alwaliida bna alwaliid allaahuma naji almustadcafiina min almu'miniin ilaahu dadkaa mustadcafiinta ee mu'miniinta ilaahu kori allaahuma shdud wad'ataka calaa mudar ilaahu qabashadaada iyo cadaabkaaga ku adkay mudar korkooda allaahuma ajcalhaa siniina ilaahu waxaad ka yeeshaa maalmahooda iyo wakhtiyaalkooda sannado abaaro ah ka sinihi yuusuf yuusuf sannadihiisoo kale maxalushaahidka marka waxay tahay allaahuma naji lmustadcafiina min almu'miniin ayb laanna allana waa aqbalay ducada rasuulka oo waa la cafiyey oo fa ulaa'ika casa allaahu an yacfuwa canhum casaada qur-aanka ku jirtana xaqiiqo waa haddii alla uu yidhaahdo casaa ibnu cabaas sida laga wariyey ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan walaa junaaxa calaykum wax dembiga korkiina ma ahaanin in kaana bikum korkiinna haddii uu yahay ama dhexdiinna uu yahay adan dhib culays yacnii min madarin roob ah marka waxaa laga hadlayay salaat اlkhawf marka la tukanayo waxaa layihi waliya'khuduu xidrahum waaslixatahum ha qaateen baa layihi digtoonidooda iyo hubkooda wadda aladiina kafaruu low taqfuluuna can aslixatikum waamtacatikum fayamiiluuna calaykum maylata waaxida walaa junaaxa calaykum in kana bikum adan min maqrin aw kuntum mardaa an tadacuu aslixatakum dii marka culays iyo jiro iyo roob iyo uu jiro qofkii hubka inuu wato waa ku dhib markaas inaad hubka ma dhigataan oo digtoonidiina qabtaan sidaas yeela ayb taasi marka dhib ma leh qال xdثna محمد بن مqاتل أbو الxسن qال أخبرna xجاaج عن بن جurayج qال أخبرnيi يعلى عن سعيد بن جuبyر عن بن عabاس رضي الله عنهma إn kana bكم أdى min مطر أو kuنتم mrضى aayadaas qaala iبن cabaas waxa uu yidhi raqaaladaas hore faacilkeeda iبن cabaas ura qaala cabdالرaحmaan بن cawf waxaa lamooda inuu cabdiرaحmaan dhahaya hadalkan laakiin saas ma ahan qaala ay ibnu cabaas ibnu cabaas waxa uu yidhi cabdiraxmaan ibnu cawf cabdiraxmaan binu cawf ayay aayaddan ku soo degtay wa kaana wuxuu ahaa ibnu cawf jariixan dhaawac meeshaan marka wuxuu ka muujinayaa dhaawaca iyo jiradu isku mid inay tahay aayaddu hadda dhaawac iyadu ma sheegin laakiin jiray sheegtay ayb walaa junaaxa calaykum in kaana bikum adan min matarin ow kuntum mardaa jiradii marka dhaawacaa ka mida tafsiirka ibnu cabaas marka saasuu soo kordhinay macnuuna waxay tahay nasalat hadihi اlaaya fii cabdiraxmaan ibni cawf ee aayadda kusoo degtay wa kaana jariixan dhaawac buuna ahaa isaga markaas ayb tarjamada marka iyo aayadda iyo tafsiirka ibnu cabaas sidaasay isku daboolayaan marka roobka iyo jirada yaa loo dhigan karaa jiradiina dhaawacaa ka mida laakiin digtoori waa la qabaa hubkii ha layska dhigo laakiin digtoori in la qabo yaa iyada markaas taagan mar walbo ayb waxayna kutusaa marka hadda salaadan marka adismaan haddii hubkii ha lahaayo hana la tukado la leeyahay ana ahmiyada ay salaada jamaacadu ay leedahay guud ahaan salaada ahmiyaday leedahay haddana gaar ahaan jamaacada ahmiyada ay leedahay dii dad laga dhaafaayo waxaa laga dhaafi lahay dadkaas ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan wayastaftuunaka fi اnnisaءi qul illaahu yuftiikum fiihin wamaa yutlaa calaykum fi اlkitaabi fii yataama الnisaa aayaddaa tafsiirkeeda waxay wax kaa su-aalayaan naagihii qul illaahu yuftiikum fiihina waxaad tiraa allah idiin jawaabaya shanigooda ayb waxa korkiina lagu aqrinayana allah idinkaga jawaabayo fi lkitaabi fii yataama nisaai ku saabsan gabdhaha markaa laga dhin bayaalkood ay ka dhintaan oo agoontoodo shanigoodana allah idiin fasirayo o idiin sheegayo oo idiin jawaabayo qala xadaana cubayd bnu ismaaciil wahuwa alhabaariyu qala xadaana abu usama wahuwa xamaad bnu usamat alkuufiyu qala xadaana hishaam bnu curwa can abihi can caaishaةa radi allahu canha wayastaftuunaka fi اnisaءi qul illaahu yuftiikum fiihin ilaa qowlihi laga gaaro watargabuuna an tankixuuhuna qaalat caaishatu waxay tidhi huwa rajulu waa ninka takuunu cindahu lyatiimatu adoon gabar yaroo adoon ah yaa agtiisa ahaanayso huwa weliyuhaa isaga uu weli u yahay wa waarihuhaa midka dhexlayana uu yahay oo la dhexlaayo ayb fa ashrakathu fii maalihi markaa waxay wadaajisay maalkiisii xataa fi lcadqi ayay la wadaagtay yani maalkii ninkii dhintay maalkiisii bay la wadaagtay ninkaas nool hadda oo iyada weliga u ah xataa geetimireedka halka xaboo geetimireedka waa la wadaagtay ama laanta timirta fa yargabu wuxuu jeclaysanayaa marka an yankixahaa inuu guursado ayb wayakrahu wuxuu nacayaa an yusawijahaa inuu guuriyana waa nacayaa rajulan nin fayashrakuhu marka ninkaa uu la wadaago fii maalihi maalkiisa ayuu la wadaagayaa bimaa sharikathu intay iyada la wadaagtay isaga fa yacduluhaa marka waa meermeerinayaa oo guurkii buu ka celinayaa ka mancinaya fanasalat hadihi alaaya yani aayadda macnuheedu waxay tahay waa soo marnay oo suurat nisaa awelkeedan kusoo marno wain xiftum anlaa tuqsiduu fi lyataama fankixuu maa taaba lakum min annisaai mitna waulaaa warubac ayaan kusoo marnay ayb macnuhuna waxaa weeyaan nin gabar agoon ah iyo asagu ay wax isla leeyihiin gabar agoon oo aabbaheed dhintay maalka aabbaheed uu ka tegey ee dhaxalka noqday baa waxaa wadaleh iyada gabadhaas la dhalay oo lis ka qaadanayso iyo asagaan ina adeerkeed ah oo maalka inta soo hartay qaadana maalan marka ibnu camna waayahay ina adeerna waxana waayahay waarif welina waayahay ninkan oo naagtan hadda haddii halla nikaaxa la yidhaha ninka nikaaxi kara waa asaga oo hadda wax ka sokeeya ma jiraan in adeer waxbaa nikaaxi kara liannahu min alcasaba casabaduu ka mid yahay marka wuxuu isku haystaa walaayadii nikaaxa iyo maalkiina gabadhan waa la leeyahay markaasu labaduu samaynaya marka hadduu jeclaadana haddii uu jeclaadana wuxuu samaynayaa intuu guursado ayuu wuxuu ku guursanayaa wax aan iyadoo kale lagu guursanin laanna ilaa isaga gacanta ku hayo isaga caqadka ma samaynayo dabcan qof kale caqadkii samaynayo laakiin maadaama qof uun isagu gacanta taladeeda uu ku haayo ayaa laga yaabaa wixii ay lahayd oo naagaha iyadoo kale lagu guursado inaanu siinin baa laga yaabaa mararka qaarna waa waa nacayaa ama foolxumadeeda iyo maalyaraanteeda iyo waxbuu ku nacayaa maalan markaas ou naco cid kale uma guurinayo si aan maalka ninkaas naagtaan u guursado si aan maal ula yeelanin ilaa naagta haddii la guursado nin kalaa la yeelanayo maalka marka watarhabuuna an tankixuuhunna watarhabuunadaas baa waxaa lagu gudbi karaa fii iyo can fii haddii lagu gudbiyana waa jecel yahay oo haddii can la yidhahna waa necab yahay marka markuu nacona guurka u diidaa si aan maalka loola wadaagin markuu jeclaadana wuxuu ku guursanaa waxaan macno lahayn oo nin kale hadda hadduu guursan lahaa wixii uu siin lahaa ma siinayo ninkan marka dhinac ula fadhiyaa allah subxaanahu wa tacaala marka arrintaasuu ka dardaarmay wuxuuna u dardaarmay sidaan aayaddu ay sheegayso haadihi macna yani macna alaaya sidaas oo waana soo marnay marka fa yargabu an yankixahaa yani fii an yankixahaa can an yankixahaa labada macnay marka saa u kala yeelanay ayb reebu diido ou naco oo nin kalena uu u diido si maalka aan loola wadaagin baa la diidan ayb waxaasoo dhanna marka waxaa keenaya maaljacaylka iyo yacni waxyaabahaasoo kale sababay ama keenaya ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan wain imra'atun khaafat min baclihaa nushuusan aw icraadaa naagi hadday ka cabsato zawjkeeda xaggiisa ay uga cabsato nushuusan madaxtaag hadday ka dareento ay kaga cabsato inuu ku madax taagay uu necab yahay oo uunan yacnii jacaylkeeda iyo aanu badinaynin aw icraadan ama jeesasha uu ka jeesanaya ayay ka cabsatay maxay yeelaysaa marka falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahumaa sulxa inay heshiiyaan dhib ma leh oo iyadoo ay tiri xaddayga wax ka tegaaye iska kay qab oo hay furin furin ma rabo saaa ku heshii karaan xaqana hadda waxaa weeyaan de waxay markaa yani nafaqa iyo waxaasoo kale ama yacni tookadeedii oo kale inay tiraahdo saa rabta ka yeel ilaa inta iyadu waxay qiyaasay marka haddii in la furay diideen ayb taasay marka kula heshiinaysaa marka nushuusku naaguhuna waa ku dhacaa waa ka dhacaa nimankana waa ka dhici kara waana un madaxtaag asalkiisu iyo nacayb wa qaala ibnu cabaasin ibnu cabaas waxa uu yidhi shiqaaqun tafaasudun markaa shiqaaq wuxuu u laabtay aayaddii kale hore jirtay wain khiftum shiqaaqa baynihimaa shiqaaq marka waa maxay tafaasudun inay labadooda fasaad u ka dhex taagnaado wa uxdirat اlanfusu الshuxa nafihi waxaa lagu soo xaadiriyey bakayltinimo oo nafti yani bukli yaa galay yaa ku jiro iyo bukligaa muxuu yahay marka qaala waxa uu yidhi hawaahu waa jacaylkiisa fi shay uu jeclaanayo yaxrisu calayhi waa ku dadaalaya marka wauxdirat اlanfusu الshuxa shuxugaas marka waa naftu waxay jeceshahay maalka iyo ee ah yacni waxa naftiisu jeceshahay u aad ugu dadaalaya ah kalmucallaqati aayadda kale iyadana ku jira tartiib kuma socdo asaga marna hore u aadaya marna xagga dambe u soo aadaya walan tastatiicuu an tacdiluu bayna الnisaءi walow xarastum falaa tamiiluu kula اlmayli fatadaruuha kalmucallaqa laa hiya ayimun mid garoob a maaha oo la furay walaa daatu zawjin xaas mid nin mid u saaxiibana ma aha yani naagta in laga dhiga midaan la qabin la furin ma la rabo oo meel ka laalaaba un nushuuزan ay bucdan caraw qala xadaثna mxamed bn muqatil qala akhbarana cabdالlahi qala akhbarana hisham bn curwa can abihi can caaئiشhaةa radي اllahu canha wain imraأaة khaafat min bacliha nushuuزan aw icraada qaalat waxa ay tidhi alrajulu ninka waaye takuunu cindahu اlmar'atu agtiisa haweenaydiiba ahaanayso laysa bimustakirin laysa ma aha ma ahaanayo ninkii bimustakirin mid badsanaayo waxuunan badsanaynin jacaylkeeda iyo rabitaankeeda iyo ayaanu badsanaynin yuriidu wuxuu rabaa an yufaariqaha inuu faariqow ka tago uu iska furo ayuu rabaa فتquل waxay leedahay ajcaluka min شhأنيi fii xillin ajcaluka waxaan ku yeelayaa min شhأنii aniga arrintayda aan kaa yeelayaa fii xillin cafis xalaal wixii aniga kugu lahaa waa kuu daynayayo xalaalaan kaaga dhigaya ee markaa laakiin hay furin فنزلت في ذلك arinkaa bay aيadan ku timid marka وإن امرأة khاaفت min bacلiha نشhuuزا أو إعراaضا falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahuma sulxaa marka inay ku heshiiyaan intaad ifuri lahayd niyahow yani maaha waa ku qabaya xaqaadana ma ku siinaayo ma aha laanna ma yeeli kara saas asaan laakiin waa kala tegaynaa iyo maya yaanan kala tegine anaa wax ka tegaayo xaqaygu saan ku wada joogna waa jaa-is aayaddu saasayna tilmaamay sulxigana wuxuu u qaybsamaa labo sulxi oo mucaawado iyo sulxu ibraa sulxu mucaawadatin iyo sulxu ibraa sulx oo bedel la qaadanayo warna waxaas aad igu lahayd ama xaqii aan kugu lahaa kaasaan kaaga bedeshay waa iska jaa-is haddii ashyaadaas de wax ribowiyaad iyo waxa aynan ahayn mid kalena waxaa la yidhahaa sulxu libraa ibraa waxa weeyaan xaqii in wax laga tago qofkii loo hibeeyeyba wax in laga rabay xaqii aanku aad yani aan kugu lahaa waa kuu hibeeyey iska qaada adiga waxba kaama rabo waa sulxu oo ibra sulxu ibraa-in kaas waayo marka midkan xadiidka afarka uu tilmaamayo ama xadiidka uu tilmaamayo ayb waana midkii sawda ay nabiga kula heshiisay maalintii isaga iyada ku ay lahayd ayay daysay oo isaga nebigay u celisay nebiga marka caaisha ugu daray waana haystay oo iyadii marka waxay tihi suxbadaada iyo inaan kula joogaan rabaa yacni hayga inaan la furin saasay ku heshiisay waana yeelay nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min annaar aayaddaa tafsiirkeeda munaafiqiintu waxay gelayaan ay ku sugnaanayaan dabaqa ugu hooseeya naarta wa qaala ibnu cabbaas asfala annaar naarta hoosteeda darkiga waa moolka iyo hoos naarta hoosteeda nafaqan ay saraban dhulka hoostiisa nafaq aa meesha dhulka hoostiisa meel laga galo meel laga baxo baalkan yarbuuca la yidhaah ayaa samaysto god ou meelu ka galana waa u samaystana meelu ka baxana waa u samaystaa ayb meeshaasaa marka nifaaqa laga keenay wuxuu rabaa hadda ereygan nifaaq meeshuu ka yimid inuu kuu sheego aayad kaleo ku fasiraa bukhaari aayaddaas hadda tafsiirkeeda ma aanan gaarin waa suurat lancaam ayb in kaana kabura calayka icraaduhum fain istaطacta an tabtagiya nafaqan fi اlardi aw sullaman fi الsamaaءi fata'tiyahum biaaya wlow shaaa allahu lajamacahum cala alhudaa falaa takuunanna min aljaahiliin aayaddaas marka nafaqan ku jirto ayuu fasirayaa ayb nafaqan ay saraban marka aayaddan inta maxaa loo keenay hadhihin suuratu nisaa baan ku jirna waxaa loo keenay ina almunaafiqiinadaas uu fasiran nafaqan munaafiqiina qala xadaana cumar bnu xafsin qala xadaana abi qala xadaana alacmash qال xdثnي إbrahيم عن الأسwد qال kuna في xلqة cabdاللaahi أswd بن يزيid النkcي ba wuxuu leeyahay xalqadii iبn mascuud ayaan joognay cabdالlah ibn mascuud fajaءa xudayfaةu xudayfa yimid xataa qaama calayna ilaa korkeenna uu soo istaagay fasallama waa salaamay uma qaala waxau yidhi laqad unzila nifaaqu nifaaqi baa la soo dejiyey calaa qowmin dad korkood baa lagu soo dejiyey khayrin minkum idinka idinka fiican dad idinka idinka khayr badnaa iyagoy joogaan ayaa nifaaq la arkay oo nifaaq uu soo degay warkaan marka muxuu ka wadaa marka wuxuu ka wadaa yani idinka nafsadiinna haisku hallayninina oo nifaaq inaad ka cabsato waayo dad idinka idinka khayr badan waqtigooda ayuu nifaaq yimid marka nifaaq qofna waa inuunan ka aamin noqonin macnaha ayb wuxuu rabaa inuu dareensiiyo makriga alle inaynan ka aamin noqon karin inuu tusiyo oynan inaynan ka aamin noqonin qaala aswadu aswad marka waxau yihi subxaana allah in allaha yaquulu alla wuxuu leeyahay ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min annaar isaga marka wuxuu leeyahay munaafiqiin dadkaan see ugu tilmaamay alla wuxuu leeyahay munaafiqiintu dabaqa naarta ugu hoosay gelayaan ayb fatabasama cabdullaahi cabdullahi bn mascuud marka waa dhoolla cadeeyey arrinkaa marka hadalkaas ay isweydaarsadeen waa ku qoslay marka qosolkaana waa kaanahu inu warkii xudeyfa oo uu qiraayo yani iqraar inuu yahay oo kale ayay ka dhigantahay wajalasa xudayfatu xudayfa wuxuu fadhiistay fii naaxiyati lmasjidi masjidka dhinaciisa faqaama cabdullaahi cabdullahi bn mascuud waa kacay fatafaraqa asxaabuhu xertiisiina waa kala tageen asxaabtiisii faramaanii bilxasaa xudayfa marka aswad wuxuu leeyahay xudayfa wuxuu igu soo tuuray quruurax dhagax ayib waa yani kaanahu inu soo jeedinayo kaale inuu dhaho rabo faataytuhu waan u imid faqaala xudayfatu xudayfa wuxuu yidhi cajibtu waxaan la yaabay min daxikihi ibnu mascuud qosolkiisii baan la yaabay buu yidhi waqad carafa maa qultu waxaan idhina wuu gartay yidhi waxa aniga aan sheegay wuu aqoonsadayo waa gartay laqad unzila nifaaqu nifaaqii baa la soo dejiyey calaa qowmin qolo kaanuu khayran minkum idinka idinka khayr badnaa ayaa lagu soo dejiyey oo lagu ibtileeyey yani uma taabuu way toobad keeneen fataaba allahu calayhim alla waa ka toobad aqbal meeshaas marka waxaa laga qaadanaa nifaaqa in laga toobad keeni karo xataa nifaaqa ictiqaadiga ah ee kufriga ah in laga toobad keeni karo leanna xadiidkanna waa sheegaya ibnu mascuud dadkii waa ka toobad keeneen allana waa ka aqbalay aayadduna waa sheegaya ila aladiina taabuu waاctasamuu biاllahi waaklasuu diinahum lilah faulaa'ika maca اlmu'miniin wasawfa yu'ti illaahu اlmu'miniina ajran cadiima saas ilaahi leeyahay marka meesha waxaa laga qaadanayaa towbatu zindiiq inay ansaxayso qofka zindiiqa ah towbadiisu waa ansaxaysaa haddii uu daacad yahay haddii daacad u yahay ama aayadaha dhahayo aayadda dhahaysa yani lam yakun illaahu liyakfira lahum iyo alla ugu dembi dhaafaayo iyo aayaadkaas macnahooda waxay tahay waa hadday ku dhintaan gaalnimada iyo munaafiqnimada hadday ku dhintaan wy ma la dhaafaayo maxaa yeele uma isdaaduu kufranta ayay waxay ku fasireen salafku uma isdaaduu kufran ay maatuu cala alkufri ayay dhaheen ayb mararka qaar waxaa arkay dad aayaadkaas akrinayo dhahayo yani kaanamaa towbada inay ayaga gacanta ugu jirtoo kale lam yakun illaahu liyakfira lahum dadkaas ilaahay nabi u dembi dhaafayo leeyahay tooba lagama aqbalaayo wax jira maaha waxaas bacdu ahlilcilmi baa laga yaabaa mararka qaar cibaaraad inay leeyihiin waxaas qofkii sameeyo yacni tooba male camal inay dhahaan tooba male waxay ka wadaan dembiga uu geystay towbo in lagu dilo ama lagu qisaaso ka ridaysaa ma jirto waa ee qof haddii uu toobad keeno toobada waa anface beynahu wa beyna rabbihi waa anfacaysaa laakiin mararka qaar waxaa dhici karta dunuub dadka qaar hadday galaan aan dil kale iyo daynaynin nebigo lacaayo iyo kale ka mida waa dembi marka aan dadku ma cafi karaan ayaga waa inay qofka rasuulka caayo maxkamad soo taagaan la dilo hadduu laakiin toobad keeno intuusan dhimanin towbatuhu tanfac waa anface leanna dembi aan laga toobad keeni karin ma leh ina allaha yakfiru dunuuba jamiica xadiidku waxaa kaloo ku tusaa xudayfa fahmkiisa haddii nifaaq uu jiray waktigii khayrka badnaa nebigu ou noolaa maxaad u malaynaya watiyadii ka waktiga ka dambayso zamanba zamanka ka dambeeya uu ka shar badan yahay waa jiraan weyna meeshaa marka murji'ada iyo ahlu sunnada farqi u dhexeeya cabdullahi bin mubaarak waxa uu yidhi annaka iyo murji'ada waxaa loo dhexeeyo annaga waxaan leenaha iiman camalku iimaan wey aliimaanu qowlun wacamal iimaanku waa ziyaadaa waa nuqsaana baan leenahay murjiada ma dhahan annaga waxaan leenahay nifaaqaa jiro ayaguna ma jiray dhahan nifaaqu waxay leeyihin waktigii qur-aanka soo degaayuu jiray kadibna ma jiro ayb dadkaan marka laa ilaha illahu ku dhawaaqaayo waa mu'miniin kaamiliin aliimaan waa dad muminiin iimaankoodu kaamil yahay saxna maaha saas ayb baabu qowlihi inaa awxaynaa ilayka kamaa awxaynaa ilaa nuux ilaa qowlihi laga gaaro wa yuunusa wa haaruuna wa sulaymaan aayaddaa tafsiirkeeda qaala xadaanaa musadadun huwa bnu musarhad qaala xadaanaa yaxyaa can sufyaana qaala xadaanii alacmash can abi waa'ilin can cabdillaahi abi waail markaa shaqiiq bnu salma can cabdillaahina waa ibni mascuud can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam qaal maa yanbagii liaxadin qof uma habboona an yaquula inuu yidhaahdo ana khayru min yuunusa bni mataa anigu waxaan ka fiican oon ka khayr badanahay yuunus nabiyullaahi yuunus yuunus gaar maxaa loogu sheegaa waxaa loogu sheegayaa qur-aankiibaa waxaa ku soo aroortay walaa takun ka saaxib ilxuut ninkii malaayiga u saaxiibka yuunus oo kale ha noqonin dad baa marka waxay isdhihi karaan nuqsaan iyo yuunus in wax ka wax si ka yihiin oo nuqsaan camal ay nebiga nebigaas u dareemaan taasuu nebigu diidaa marka sal ll ly slam inkastoo la yidhi walaa takun ka saaxib ilxuuti haddana nin ka fiican ma leh ayb anaadan marka laba macnaa ku jirto in loo celiyo la yidhaah ana qaa'ilka in loo celiyo qofna waa inuunan dhihin aniga waxaan ka fiicanahay yuunus maba ka fiicnaan karin leanna yuunus waa nebi adiga nebi ma tihid walaa takun ka saaxib ilxuuti darteed saa inaa u dhahda maaha tafsiir kalena wuxuu le macno kalena anadaan nebigaaba iska hadlahay war aniga hayga fadilinina yuunus maxaa muxuu u dhahayaa sidaas oo kama fadli badno waa ka fadli badanya laakiin calaa sabiili tawaaduc ayuu u leeyahay ama wuxuu diidayaa in laga fadilo yuunus iyadoo yuunus la nuqsaaminayo waxoogaa la liidaayo kale taas waa khatar ayb haddii aad ambiyada kale fadisho oo tiraa nebi moxameda u fadli badan kuwa kalena aad derajadooda gaarsiinaysid ma xumo oo waaba sax taas iyada kitaabul ambiya aana ku soo marnay xadiidkan macnihiisa ayb qaala xadaanaa moxamed bnu sinaan wahuwa alcawatiyu qaala xadaanaa fulayxun huwa bnu sulaymaan qaala xadaanaa hilaalu can caطaa'i bni yasaar can abi hurayrata radi allahu canhu can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalama qaal man qaala qofkii yihaa ana khayru min yuunusa bni matta faqad kadab been buu sheegay lanna yuunus waa nebi adigana nebi ma tiid seeka uga fiicantaha marka bay adiga tahay haddii ay tahay nebigana da markaa calaa sabiili tacasub qofka u yidhaahdo oo annaka nebigeena nebi moxamed waa isaan jecelnahay inta kalena hoosaan u dhigaynaa sax maaha oo beenuu sheegay qofkaa laftirkiisa lanna ambiyada kulligood laa nufariqu bayna axadin min rusulihi iimaanka iyo ku kala geyn mayno aayadda marka wayuunusadaas ku jirto ayuu marka xadiidkan u keenay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala in imru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu maa tarak wahuwa yariuhaa in lam yakun laha walad aayadda ugu dambaysa suuratu nisaa waxayna ka hadlaysaa kalaalada kalaalana waxaa la yidhaahdaa qofku markuu waayo asal dhaxlo iyo farac abubakar sida uu ku fasiray waalkalaalatu kalaaladu man lam yaridhu waa kownan dhexlaynin abun aabbo walabnun iyo inan midna wa huwa masdarun waa masdar oo min takallalahu nasabu nasabkiibaa yacnii ku garwaaxaydsaday ama nasabkiibaa go-iisa ku isku duuduubay yani nasabka waxaa laga wadaa dadka kale ee casab casabada laah ayaa ninkaas soo hareereeyey sida maradan aad wadatee kore ay labadeeda dhinacba adiga kugu duduuban tahay ninkan dhinacoodna nasab baa uga yimid dhinacoodna nasabbaa uga yimid nasabkana waxaa loo jeedaa adeerada iyo walaalo iyo lagawad xawaashi maadaama usuul iyo furuuc u waayey dhaxashaan kalaala marka macnaheedu saas waa walidaalika cimaamada iyo waxaa la yidhaha ikliil maadaama ay ku wareegsan tahay korkaada ayb qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wa huwa abu ayub alwaashixiyu qaala xadaanaa shucbatu can abi isxaaqa qaala samictu lbara'a radia allahu canhu qaal aakhiru suuratin suurata tii ugu dambaysoo nasalad soo degtay baraa'atu bara'ay ahayd wa aakhiru aayatin nasalad aayadtii ugu dambaysoo soo degtayna yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala weeyaan ayb kalaaladaas marka da aayaddaaba sheegtay sida wax loo dhaxlaayo bay walaalo yihiinna lidakari midlu xadi lunfayeyn oo wain kaanuu ikhwata rijaala wanisaan falidakari midlu xadi lunfayeyn ayay leedahay haddii wiil keliya uu yahayna wax dhanuu qaadana ayb gabar hadday tahay walaal wax joogana nis ayb falaha nisu maa tarak wahuwa yariuhaa in lam yakun lahaa walad saa kulli u qaadana marka maadaama aan wax loo xadidin ayb aayaddan marka daawuudi oo shuraaxda bukhaariga ka mida wuxuu leeyahay aayaddu waxay deliil u tahay walaal walaasha inay dhexlayso macal binti iyadoo gabar joogto inay walaal wax dhexlayso walaal oo gabara inay dhexlayso khilaafan ibni cabaas oo ibnu cabaas isaga wuxuu leeyahay laa tariu اlkhtu ilaa idaa lam takun bintun gabar walaal waxbama dhexlayso ilaa in gabar la waaye maahan haddii gabari ay joogto maya liqowlihi tacaalى in imru'un halaka laysa lahu waladu walahu uktun aayaddaasuu daliishaday ibnu cabaas laysa lahu waladun baa layihi walad marka maxaa laga wadaa wuxuu leeyahay walad wiilii gabar baa soo gelaya marka haddaanay gabar joogine walaal wax dhaxle aayaddaanu keenay ibnu cabaas qaala walxujatu calayhi isagana waxaa xujo ku ah wa huwa yariuhaa in lam yakun lahaa walad isagana waxaa xujo ku ah ibnu cabaas wa huwa yariuhaa oo dhaxlaa iyada in lam yakun lahaa walad kada qaala wasaadkuru اlbaxa fii dalika waadixan fi اlfaraa'id lanna ikhwa akhawaat maca albanaat waa casabaat soo maha alakhawaatu maca albanaati casabaat casaba bilgayr ma mase casaba maca algayr bilgayr ma mase maca algayr casaba bilgayr miya maca algayr waaye maca algayr casaba maca algayr casaba maca algayr bilgayr waxaa ah binta maca ibnin iyo akh maca ukhta maca yani akh iyo way halkaas laakiin ukhtada waxay casabo ku noqonee walaalkeeda gabadha waxay casabo ku noqonee wiilka la simanee walaalkeeda laakiin akhawaat maca albanaat waa casaba maca algayr bilgayr maaha waa isdhexgala culumta marar badanaan sheegna waa soconaa soconaa kitaab kitaab alfaraa'id u tegaa faraaid inaa ilmaam u leedahay tafsiir u tegaa qur-aan inaa ilmaam u leedahay waa soconaa haddana wax kala tegaa marka qofka ardayga inuu iska soo taagnaado ma faa funuunta kale inay wax ka barbarto waxaa laga yaabaa faraaid waa ad akrisateen badankiin laakiin meelaan looga tegin mushkilada qofka wuxuu ama inuu ku ceshto ama qof u akriyo hadaad laba mar qof u akriso waa barana waaad laba mar qof u akriso waa barana bismi illaahi اraxmaan الraxiim suurat اlmaa-ida imaamu lbukhaari markuu ka soo baxay wixii uu ka sheegi rabay suurat nisa ee tafsiir ah suurat lmaa-ida uu soo galay fabimaa naqdihim ay fabinaqdihim maada zaa'ida tawkiid macnaheedu yahay buu ka dhigaa marka maada zaa'idada ah ee macno tawkiid wadato wixii iyada jaray ayaa wax ka dambeeyana jaraayo yani wuxuu iyada ku camal falay baa wax ka dambeeyana ku camal falay fabimaa maada maxaa jaray hadda ba'daa jirtay soo maaha wax ka dambeeya maadana ba'da unbaa jarayso fabimaa naqdihim ay fabinaqdihim gurintii ay guriyeen fabidulmin min aladiina haaduu maaa fabidulmin min aladiina haaduu oo kale fabimaa raxmatin min allahi linta lahum ay fabiraxmatin ayb allatii kaana alatii kataba allaahu fabimaa naqdihim suuradday ku jirtaa fabinaqdihim baa loo jeedan allatii kataba allaahu jacala allaahu alla ou yeelay idkulu اlarda اlmuqadasata alatii kataba allahu calaykum sooma ya wa antum xurum waaxiduhaa xaraamun aayadda awaa-isha suuradda wa antum xurum waaxiduhaa mufradkeeda xaraamun weeyaan tabuu'a taxmilu inii uriidu an tabuu'a waxaan rabaa inaad xambaarto daa'iratun dawlatun ayb xoog iyo awood suuradda waxay uga jirtaa iyadana dhexda wuxuu leeyahay yani fatara aladiina fii quluubihim maradun yusaaricuuna fiihim yaquuluuna nakhshaa an tusiibanaa daa'ira yani inay inaga nagu timaado oo nalaga xoog bato iyaan ka cabsanayna oo nimankaana ay awood yeeshaan waa marka abaal iyo waxbaan kusii dhiganayna agtooda wa qaala hayruhu heyrkaan markaad wax ka soo horreeyo lasoo sheega ma jirto qaala hayruhu damiirkan meelaan u celino ibnu cabaas iyo mujaahid iyo waxba lama soo sheegin marka qaala hayruhu heyrka ayuu ujeedaa allahu aclam ibnu xajarna saasuu leeyahay aliqraau altasliitu iqraa faaqraynaa baynahum alcadaawata waalbaqdaaa waxaan ku dirnay ku salladnay ujuurahunna muhuurahunna ajaryaalkooda waxaa laga wada meheradooda siiya ayb طcaamu اladiina uutuu اkitaaba xilun lakum وطcaamukum xilun lahum wاlmuxsanaatu min اlmuؤminaati wاlmuxsanaatu min اladiina uutuu اlkitaaba min qablikum إida aataytumuuhuna ujuurahuna ay muhuurahuna cuira fain cuira calى anahuma اstaxaqaa iثma cuira ay dahara haddii lagu arko fain cuira haddii lagu arko ay ka muuqato khiyaano waxaa inay samaynayaan alowlayaani waaxiduhaa wlaa wlaa mufrad waaye taniyadiina alowlayaani waa labada ku haboonaanshiyaha badan makhmasatin majaacatin gaajo faman iطura fii makhmasatin ay majaacatin man axyaahaa qofkii nooleeyo fakaanamaa axya nnaasa jamiica yacni man xarama qatlahaa naf aan waxba geysanin qofkii dilkeeda iska xarimo oo yacni xaaraan u arko ka dheeraado ayb waa nooleeyey naftaasi man xarama qofkii xarimo qatlahaa dilkeeda ilaa bixaqin xaq maahane ayb xayiya annaasa dad xayiya annaasu dadkii way noolaadeen minhu xaggiisa jamiican dhammaantood waa ka noolaadeen yani ninkii dadka iska dhaafoo nabadgeliyoon dilin oon la dagaalin dadka muslimiinta oo aan dilin ninkaasi waa ay waxay ka dhigan tahay inuu nooleeyey dadka leanna qofku haddii uunan kaa baqaynin oo adiga xabadaada iyo uusan ka baqaynin ounan dhibaato iyo murug xaggaaga aynan ka haynin waa noolaysa qofkaas maanta dhan hadduu isleeya goormanku dilaana waxaa weeyaan inkaara kaaga dhacaysa ayb qofkii marka yacni khoof yaa lagu imtixaanay dadka cabsidooda wax ka daran maha mar waad isleedahay qofka kaa soo horbaxo maalan ama qofkii cabaar kugu dul wareego warkan goorman ku dili doonaa daad isleedahay oo uusan ilaahayna kaaga cabsanaynin dadnimo kale uusan kugu dhowraynin caqliga uusan kaa celinaynin khalaas qofkaas ma noolaynin dadka waa dili marka waxay ku tusee sababka muhiim inuu yahay sharcigu wuxuu ilaalinaa sabab iyo musabab baa jiro sababku marka waa muhim in la ilaaliyo sababkii marka wax nooleynaya haddaad la timaado iyo aadanba la baashirin oo hadda qof jiran iyo aadanba daaweynine waa noolaysa qofkaan adiga sababkii marka haddaad la timaado argagax iyo wax lamidana waxaa weya wixii la reebay baa ku dhacday qaala sufyaanu sufyaan waxa uu yidhi sufyaankan marka ibnu cuyayna miya mase waa sufyaan thawri labadaba tafsiirka waa sheegaan aahaaray waxbay leeyihiin allahu aclam laakiin waxaa badan ibnu cuyayna yaa tafsiirka aad ugu sii badan qaala sufyaanu sufyaan waxa uu yidhi maa fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisa kuma jirto aayatun aayad ashaddu calaya korkayga ku adayg badan min yacni qowlihi tacaala lastum calaa shayin xataa tuqiimu altawraata waalinjiil wamaa unzila ilaykum min rabbikum qul yaa ahla lkitaabi ahlu kitaab waxaa ku tira ahlu kitaabow lastum calaa shayin waxba ma tihiin wax aad ku taagan tihiin oo khayr iyo wanaaga ma leh xataa tuqiimu tawraata ilaa aad towreed ka oogtaan ood kaga dhaqantaan walinjiila injiil ilaa aad kaga dhaqantaan iyo wamaa unsila ilaykum idinka xaggiinna wixii la soo dejiyey min rabbikum la idinkaga soo dejiyey saa marka wuxuu ka wadaa aayad ka adag ma jirto wuxuu ka wadaa hay-addaani laba shay bay tilmaameen ninkii aan qur-aanka ku dhaqmin wuxuu yahay male ummatu moxamedaan ahay ummatulqur'aanaan ahay saasaan ahay faankaas waxa matarayn haddaan qur-aanku lagu dhaqmin haddii qur-aankii qayb looga dhaqmo qaybna aan looga dhaqminna iyada laftirkeeda marka waxaa weeyaan lastum calaa shayin yani kitaabka o dhan baa la sheegay yaa laga rabaa dadkii kitaabka qaar kamida ka qaatay ku dhaqmay qaarna ka tegay ilaahay waaba ciqaabay soo maa wamin allah subxaanau watacaala uu yidhi fabimaa naqdihim miihaaqahum lacannaahum wajacalnaa quluubahum qaasiya yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi wanasuu xadan mima dukiruu bih waxay ka tageen qayb wixii lagu waaniyey ka mida walaa tasaalu taطalicu calaa khaa'ina kuwa kalena maxaa la yidhi faaqraynaa baynahum alcadaawata wاlbagdaءa ilaa ywmi اlqiyama waa laysku diray qulubtoodaa laysnacsiiyey waa laysku diray nasaaradii maxaa u keenay kitaabkii bay qayb ka qaateen qaybna waa ka tageen cuquubo adag waay marka markuu leeyahay sufyaan ibnu cuyayna ama sufyaan thawri aayad ka adag male aayaddan aayaddan diinka in lagu dhaqmay dadka faray qofkiina inuu diinkii ku wada dhaqmo yani wax badan baa ka celinayan naf iyo shaydaan iyo yaa ka celinayan marka ilaahay agtiisa wax aad kaka tihiin ma leh ilaa aad kitaabkiina kaga dhaqmaysaan aayad culus baa kitaabku marka hadda inteen looga dhana inteen uga dhaqannaa waa yarta wax uga dhaqana haddana maca daalika yani waxaa laga yaabaa qofku inuu aada isula weyn yahay oo makriga alle iyo cadaabka alleba uu ka aamin yahay qofku marka tafsiirka salafka waa ka duwan yahay tafsiirka khalafka culimmadan dambe iy waxay xoogga saarayaan kelimaadka tarkiibka nuxurkii aayadda waxaa laga yaabaa inaynan ka hadlinba ayb ayb tarkiib ayaa la raadi laga dabooridaa laakiin salafku kelimaadkana waa ku dadaalayeen macaanidooda tarkiibkiina waa ku dadaalayeen aayadda macaanida lagala baxaayana macaani waaweynay ka ishaarayeen hadda aayaddan fiiri nuuciid aad u adag oo ku jiro iyuu sheegay sufyaan waxaa laga yaabaa tafaasiirta qaar markaa ka akriso ina iska marto qofkiina hadha wuxuu leey tafsiirkaha waa maray shircatan waminhaajan ay sabiilan wa sunnatan walidaalika tafsiirka ahariga qofka inuu ku dadaalo waa fiicantaha oo kutubtan waaweyn oo ibn abi xaatimka oo kale iyo ibnulmundir oo kale iyo cabdirasaaq iyo kale iyo oo sanadka ku qoran oo a'immadii waaweyneyd laga warinayo aayadaha tafsiirkooda aada u fiican yahay qofka inuu ka warqabo lanna macaani badana qur-aanka ay ka fahmayaanba iyagu sheegaya ayb shircatan wa minhaajan sabiilan wa sunnatan waa jid iyo dariiq almuhayminu alamiinu weeyaan midka wax lagu aaminay alqur'aanu qur'aanka amiinun calaa kulli kitaabin qablahu waa mid lagu ammaaneeyey kitaab kastoo ka horreeyey ayb muhaymin marka qaar baa waxay dhaheen meeshaan marka faa-iidu ku dhigo wuxuu leeyahay warawaa cabdun bin xumayd min ariiqin min dariiqi arbadata atamiimi can ibni cabbaas fii qowlihi tacaala wamuhayminan calayhi qaala mu'tamanan calayhi wa qaala ibnu qutaybata watabicahu jamaacatu muhaymin mufaycil tasgiiru ka dhigay min aymana asalkooda wuxuu ahaa aymana hamzadii baa la bedelay ha-a lagu bedelay ibdaalaa ku dhacay qulibat hamzatuhu haa-an waana ibdaalkaas sax waayo oo hamze in ha lagu bedelo ha in hamhamze lagu bedelaa waa dhacdaa waqad ankara dalika aclab aclab isaga waa inkiray arrinkaas in yani la yidhaha aymana bay ka timid muhayminna waa mufaycil oo tasgiir waa waa inkiray fabaalaga waa ku xeel dheeraaday xataa nasaba qaa'ilahu ila alkufri ilaa uu yidhaahdo sidaas qofka yidhaahdo waaba kufri ilaa uu uga nisbeeyey lianna almuhaymina min alasmaa alxusna almuhaymin magacyada allow ka mid yahay wa asmaau اllahi tacaala laa tusagaru magacyada allana tasgiir ma galo tasgiir ma galo tasgiirku badanaa waxaa keena wax in la liidaayo iyo ama in naxariis iyo ishfaaq yaa keenaya dee ilaahay ma naxariis cid kama rabo liididna haddaaba daran tahay walidaalika asmaa'da musaa tasgiirka marka laga hadlaayo shuruuda tasgiirka waxaa ka mid a waa inuunan ahayn magac alle wax la tasgiirinayo marka wuxuu leey mufaycil haddii la dhaho waa la tasgiiriyey aymana ayman oo la tasgiiriyey yay noqonayn manaa saxna maaha haymana muhaymin tasgiir marka ma aha sidiisuu marka wuxuu u yahay macno u leeyahay wاlxaqu anahu aslun binafsihi laysa mubdalan min shayin waxba lagama soo bedelin waaslu اlhaymanatina alxifdu wاlirtiqaaq asalkeeduna waxay tahay ilaalin iyo yanii ka warqab yani alla waa midka idinka warqabo waa kan idin ilaalinayo saasay ka dhiganta tquulu haymana fulaanu calaa fulaan buu ilaaliyey idaa saara raqiiban calayhi fahuwa muhayminun weeyaan waa ismu faacilu caadi ah qaala abuu cubaydata lam yaji fii kalaami اlcarabi calaa hada اlbinaa'i ilaa arbacatu alfaad saddex eray unbaa wasnigan ku yimi mubayqir musayqir muhaymin mubayqir ayb mid shanaad malay meeshaas marka faa-iido ku dhigtay calaamey asmaada alle marka naxwada marka la akrina waa maql waa maqli jirnay asmaada alle lama tasqiiriyo macnaheedana waa la fahmaa dabcan haddana laakiin iyadoo dadkii hore qaar ka mida iyuu meeshaan ku dhigan baabu qowlihi alyawma akmaltu lakum diinakum wa qaala bnu cabaas makhmasatin majaacatin baahi qال xdثnي محمد بن بشhاaر وهuو بن dاr qال xdثnا عبدالرحمن هو بن مهدي qال xdثnا سفyان عن qays عن طارق بن شhهاaب qاaلت اليhوuد يhوud waxay tihi لcمر ay ku tihi iنكم تقر'uuna آaية aayad baad أkrinaysaan low نزلت فيina haday anaga dhexdeena kusoo degi lahayd لاتaخذnaaha ciidا ciid baan ka dhigan lahayn faqاaلa cمر إنii laa أclamu waan garanaya xayثu أنزلت ayb goortii la soo dejiyey waayna unsilad meeshii lagu soo dejiyey waayna rasuulu llahi sal l slam xayu unsilad markii la soo dejinayay nebigu meeshuu ku sugnaa yowma carafata ayaa la soo dejiyey wa inaa wallaahi bicarafa annaguna ilaahay ku dhaaranay carafaan joognay qaala sufyaanu waashuku kaana yowma aljumucati bay ahayd buu yidhi am laa jimco inay ahayd iyo in kale alyawma akmaltu lakum diinakum jimcanay ahayd dee nusuus badanaad tusayso oo waqfadii nebigu istaagay carafo jumcay ahayd marka culammaduna waxay yidhahdeen waqfada carafo inay jumco noqoto fadli gaaray leedahay dabcan meesha laga qaadanayana waxay tahay ilaahay nebigiisa ayuu ku aadiyey nebigiisana wax fiican maayo wax kale kuma aadinayo ayb waxaa kaloo xadiidkan ku tusaa xadiidka dhahaayo alyawma akmaltu lakum maalin isniinay soo degtay daciif inuu yahay leanna kanoo ka xoog badan baa wuxuu tilmaamayaa inay soo degtay jumco maalin xadiidkanna meelo badan buu nagu soo marayo kitaabuulcilmi iyo meelahaasaan ku soo marnay macalushaahidka hadda marka meeshaani waxay tahay aayaddan alyawma akmaltu lakum buu calaaqa la leeyahay xadiidka baabu qowlihi falam tajiduu maa-an fatayamamuu saciida طayiba tayamamuu ay tacamaduu uqasdahu aamiina caamidiina idinkoo kuwa u qasdaya amamtu wa tayamamtu waaxidun waa isku macno wa qaala bnu cabaas lamastum ow laamastum الnisaa wuxuu akhriyey ow lamastum waana xamze iyo kisaa'i iyo baa akhriyeen ayb laamastumna waaa qira'a sabciya waayo lamastumna qira'a sabciya watamasuuhunna min qabli an tamasuuhunna eray u eegu fasiraya suuraة اlaxzaab waa isku mid macnaha tamasuuhunna marka aayaddaas iyo tana la isku fasiraya maxaa ka qalanaya marka lamsiga halkan lagu sheegay inuu jimaac yahay lan aayat laxzaab layskuma khilaafsano in jimaac laga wado yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtumu lmu'minaati uma طallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna ma laysku khilaafsano haddaad furtaan naagi intaad guursataan kadib aad furtaan inta aydnan taabanin intaydnan u galmoonin taas maadaama uu meeshaan keenay muxuu arkaa marka tafsiirka ibnu cabaas iyo sida bukhaari hagtiisa raajixa ka ah ow laamastum الnisaa lamsiga waa jimaac waa kinaaya can اljimaac ayb tafsiirka ibnu cumarna wuxuu ahaa taabashada caadigan kaasuu shaafici qaatay markaaayaddan aayat اlaxzaabna wuxuu qaatay min qabli an tamasuuhuna jimaac waayu ayb oo ninka hadda naagtiisa yani nasiga la sheegaayo jimaac baa laga wadaa haddii uu qol la galay uuna u teginuu furo ciddo male naagtaas halkaas nasigeeda taabasho caadi kama dhigin ayb allaatii dakhaltum bihinna haweenkii aada u gasheen tanna calaaqada ayla leedahay waa maxsuurat nisaai midaan jirtaay allaatii dakhaltum bihinna haweenkii aada u tagteen ayb ummahaatu nisaa'ikum warabaa'ibukum allatii fii xujuurikum min nisaa'ikum allatii dakhaltum bihinna macnaheedu waa maxay naagihii rabaa'ibtaa xaaraan idinkaa gabdhaha naagihiinu ay dhaleen naagahaasoo aydnan u tegi u gelin gelin maxaa laga wadaa aydnan jimaacin yani waxuu rabaa inuu dhaho jimaaca marar badan waa la kinaayoodaabuu rabaa inuu dhaho dukuulaa la cabiraa lamsi baa la cabiraa masi baa la cabiraa mararka qaar waxaa la cabiraa hashi falama tahashaaha xamalat xamlan khafiifa famarat bih falama tahashaaha markuu jimaacay kelimaadkan marka yani daahirkooda maahane macaani kalaa loo jeedaa marka meeshaan marka wax badan buu rabaa inuu ku callay ee aayaad uu meesha uu iska soo dhigdhigay keliya oon calaaqo lalahayn maaha sida tan loo kinaayooday ayaa laam ow laamastum nisaan loo kinaayooday saasuu rabaa inu dhaho wlifdaau meel kale haddana waa kale annikaaxu alifdaa annikaax san suuratu nisaa ku jira walaa tankixuu maa nakaxa aabaa'ukum min annisaai ilaa maa qad salaf aayadii ku horraysay wain aradtum istibdaala zawjin makaana zawjin makaana zawjin waataytum ixdaahuna qinطaaran falaa taakuduu min تأkذuنه بهتاaنا وإثما مبيiنا وkيفa تأkذuنahu وqad أفضىa baعضكم إiلىa baعض iyadoo qaarkiin qaarka kale ou taabtay taabtay maxaa loola jeeda hadda marka جimاaca loo jeeda والإفضاء النikاح intaasoo dhan marka taasu ka raba qال xadثnا إسماعيiل qال xadثnيi مالك عن عبدالرحمن بن القاaسم عن أbيه عن cائشhaة رaضي الله عنها زوج النبي صلى اه علي وسلم قاaلت خرجنaa mعa رasuuل اللahi صلى اه سلم نبga la baxnay فيi bacضi أsفاarihi saفaradiisa qaar ka mida xatىa إida kunaa بالbaydاء markaan ahayn أو بdaaت الjeyش انqaطca waxaa go-ay ciqdun lii kuul aniga ii sugnaatay faaqاama rasuul الlahi صلى اه سلم عalى التimaasihi nebiga wuxuu u joogay raadintiisii وأqاama الnaasu macahu dadkiina wayla nagaadeeno wayla joogeen walaysuu calaa maain biyo korkoodna maynan ahayn meel biyo leh walaysa macahum maaun biyona ma aynan wadanin faata annaasu ilaa abi bakrin الsidiiq dadkii abubakr bay u yimaadeen faqaaluu waxay yidhaahdeen alaa taraa maa sanacat caaishatu miyaadan arkaynin caaisha waxay samaysay aqaamat birasuuli اllahi sal l slam wa binnaas nebigii bay nagaadisay dadkii bay nagaadisay wlaysuu calaa maain walaysa macahum maa fajaءa abu bakrin abu bakr baa yimid warasuulu اlahi sal l slam rasuulkana waadicu ra'sahu madaxiisa ou dhigay calaa fakihi bowdadeeda qad naama uu seexday faqaala waxa uu yidhi xabastii rasuula اllahi sal l slam nebigaad xabistay waannaasa iyo dadkii walaysuu calaa maa-in biyo korkoodna maaha walaysa macahum maa-un biyana ma wataan qaalat caaishatu tacaatabanii abuu bakrin abuu bakr waa icaanaantay waa ila dagaalay wa qaala maa shaa allahu an yaquul waxa uuna yidhi wixii alla uu doonay inuu dhaho wajacala yadcununii biyadihi wuxuu gudagalay inuu farta igu mudaayo oo yacnii uu farta saa igu dhahay markay dhacnigu markuu xisi yahay dhacana yadcunu bay noqoneen marka ay tahay macnowina hebel hebel uu duray fartuu ku muday lagama wada yani waxbuu ka sheegay waay soo maa markay macnowida tahayna mudaariceeda muxuu ku imaana dhacana yadcanu yadcanu buu ku imaana ayb yadcununii biyadihi fii khaasiratii yani kilideyda ama sararteeda dhinaceyga ayuu saa farta u ujiray walaa yamnacunii igama celinaynin min ataxaruki dhaqdhaqaaqna ilaa makaanu rasuulillahi baa uun iga celinaya nebiga booska uu joogo calaa fakidii bowdadeeda korkeeda uu yahay baa inaan dhaqdhaqaaqa iga celinaysa faqaama rasuulu lahi sal slam nebiga waa kacay xataa asbaxa calaa gayri maa'in ilaa ku waabariistay biyo la'aan faanzla allahu aayata tayamum ayuu alla soo dejiyey faqaala usayd bnu xudayr maa hiya biwali barakatikum khayrkiinna iyo barakadiinna tii ugu horraysay maahan yaa aala abi bakrin reer abu bakarow yani khayrkiinna waa badnaa jiray uu yidhi marka midaan keliya maaha waxaa laga yaabaa dad qofku inuu isdhaho aawo khayrka meesha yaal khayr weynayaan oo khayrku waxay tahay dadka in tayamum loo jideeyaa ka dhashay oo ninkaan biyo wadanin inuu tayamumsada khayr ka fiican maa jirin ayb khayrku marka shilin iyo maaha keliya badar iyo maaha ayb dadkaan marka iyaga fahamkooda waa dheeraay ayb qaalat waxay tihi marka fabacana albaciira ratigii baan kicinay aladii kuntu calayhi korkiisa aan ahaa faida alciqdu taxtahu kuushi hoostiiseed ku jirtay ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa dadkii ahlu khayrka ahaa sida usayd ibnu xudayr iyo sacd ibnu mucaad iyo caaisha waa jeclaayeen iyo reer abu bakar way jeclaayeen waana qadari jireen ayb waxaan marka shiicada marka xunxun ayaa iyagu necban lanna macdankooda iyo macdankii abubakar baan isqaadanaynin qaala xadaanaa yaxya bnu sulaymaan qaala xadaanii bnu wahbin qaala akhbaranii camru ana cabdiraxmaan bna alqaasim xadaahu can abihi can caaishata radi allahu canha saqaطat qilaadatun baa dhacday kuun lihanay ii sugnaatay bilbayda meesha madiine agteeda bayda wanaxnu daakiluuna almadiinata anagoo madiine gelayno faanaakha nabiyu sal slam nabiga waa fariisiyey hashi buu tu'iyey wanazla ayb wanazala waa degay fahanaa ra'sahu madaxiisiibuu laaday fii xajirii dhabtaydiibuu ku laaday madaxiisa yacni madaxuu dhabteyda saartay waa jiiftay raaqidan isagoo seexanaya aqbala abuu bakrin abuu bakr ayaa soo qaabilo soo jeestay falakazanii waa igara waa igdhuftay lakzatan halmar dhufasho shadiidatan daran yani xabadkuu gacanta iga geliyey markaas iga riixay xabadkuu gacanta iga dhuftay gabadhiisi waa wa qaala wuxuu yihi xabasti naasa dadkaad xabistay fii qilaadatin kun ayaa dadkii u xabistay waa kaas ayb fa bia almowtu faxalla bi bay ka dhigan tahay waxaa u qadaran faxalla bi waxaa igu soo degay aniga almowtu geeri baa igu soo degtay yani waxaan la dhintoo kale oo adag baa igu soo degay maxay tahay marka limakaani rasuuli lahi sal l slam nebiga booska uu iga joogo dartiis ayb waqad awjacanii waana i xanuujiyey abubakar de mana dhaqdhaqaaqi karin haddaad dhaqdhaqaaqdaad nebiga hurdada ku naxisaa yaan isleeyahay bay leedahay uma ina nabiya arrintaasoo marka geeri iila mid ah uma ina nabiya sala allahu alayh waali wasalam istayqada nebigu waa toosay waxadarat isubxu salaaddii subax baa timid faltumisa almaau biyihii baa la raadiyey falam yuujad lama helin fanaزlat yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila الsalaati aayaddaasa soo degtay faqaala usayd bnu xudayr laqad baaraka allaahu linnaasi alla dadka waa u barakeeyey fiikum idinka shanigiinna yaa aala abi bakrin reer abu bakarow maa antum idinku ma tihiin ilaa barakatun lahum dadka khayr iyo barakaad u tihiin wax kaleba ma tihiin ayb wabilahi towfiiq sal allah wslam ala nabina